اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى الجريري كله بضم الجيم وفتح الراء إلا يحيى بن بشر شيخهما فبالحاء المفتوحة bal nisbooyinkii baa inoo socotay oo qaybihii ugu dambeeyey ee mu'talif iyo mukhtalifkii kaba mid ah waxaana nisbooyinka itilaafkiiyo ikhtilaafku kaba dhexeeya ka mid ah aljurayriyu iyo alxariiriyu midi waa adigu kollay nin magacii ayaa jureyrkani u ahaa laakiin jirib ama qabiilo noqday xariirkuna waa deed xariirtii aan garanaynayba haddaba labadaasba iyagu dee kitaaba ahaan waa isku mid ee dhawaaq ahaan bay ku kala duwan yihiin labadan ama saxiixayn oo kalena way wada dhaceen iyagii buu inoo kala saaraya wuxu uhi aljurayriyu jurayri kulluhu dhammaantii ujeeddadu wixii suuradaale weeye suuradaaleed aragto ee ku sugan saddexdii kitaabee arrintani u khaasayd khaasatan bukhaari iyo muslim imaka halkan dhammaantii bidami ljiimi jiimta oo la godo iyo wa fatxi raa'i ra-doo la kor dhabo dee jurayr oo loo nisbeeyey bay noqono waa taas ilaa yaxya bna bishrin ninkaasun mooye kollay jaanibkan kalena ma badnay dee yaxya unbay kaba badan yihiin oo balaa dee waxa weeyaan jurayri aan isagu magaciisa la sheegin oo abunadro kaba wariya iyo laba nin oo kale ayaaba meesha jiro saciid ibnu iyaas oo dee raggii waaweynaa taabiciinta ka mid iyo cabbaas ninkaas labadaas saddexaaba weeye jaanibka kalene laakiin dee jaanibkana kooban ilaa yaxya bna bishrin mooye sheekh wuxuu raaciyey sheikhahumaa laba bukhaari iyo muslim sheekhooda markaa muwada kuma jiro waa nin kaba dambaynayuu noqonaya haddaba bukhaari iyo muslim sheekhooda haddaba ninkaa yaxya bna bishrin laydhaah ee labada sheekhba u sheekhi fa bilxaa'i lmaftuuxati xa iyadu kor dhaban oo ismigu mukabar yahay nisbatun ila alxariir taas bay tahay oo isaga nisbadiisu waxa weeye alxariiriyu taaba weeyaan hadalkan sheekhu uu kaba cabiri u leeyahay bukhaari iyo muslim buu yaxya ibnu bishrin u sheekh yahayna waa ibnu salax sidii uu kaba cabiray isagana waxa ugu horreeyey qaadiciyaad iyo abu cali alghasani ama jayani saaxibu taqyiid ilmuhmal baa ugaba horreeyey iyo qolooyin kale laakiin waxa uu ciraaqi leeyahay ninka uu u sheekha yahay ee wax ka wariyey waa muslimuun bukhaari waa nin labaad oo yaxya ibnu bishrin laydhaah laakiin nisbadiisu aanay alxariiri ahayn albalkhi tahay magaaladii balkhi loo nisbeeyey kaa weeyaana waa laba nin oo ku kala duwan xagga beledka waa nisbadan ku kala duwan ama dee adigu nisbada iyo bal markaa ayay kala yihiin magaca iyo magaca aabbaha kuba kulmeen ama ninkan sheekha muslim weeye xariirina waa laydhaah marka bal kutubtaa waxaa inoo dhacay xariiri waa ninkan wixii jurayrina waa qaybta kaloon iyaguba badnayn alxaarisiyu kulluhu bilxaa'i waalmuhallathati wuxuu yihi sheekhu raximahu llahu tacala alxaarisiyu macnaa wixii suuradaale weeye ad aragtee kutubta aad kuba aragtaa kutubtaa dee gaarkaa weeye kulluhu dhammaantii bilxaa'i xa ayuu ku sugnaado xarafkiisaa hore way laamta ka dambeeyaa waa xa iyo waalmuhallathati sa'dan saddexda dhibcood leh oo waa alxaarisiyu taas weeye dee kollayna nisbadaasi way ku yar soo noqnoqotaa reer bani ansaareed khaasatan khasraj oo kale iyo reer bani alxaaris oo ay ku soo noqnoqdaan oo adugu markaa reer keliyaba ma aha ee dee taas haddaba alxaarisiyu wa fiiha laakiin kutubtaas saddexdaa waxaa kuba sugan sacdun nin sacdi la yidhaaho aljaariyu oo jaar meel la yidhaah loo nisbeeyey baa ku sugan saddexaa kitaab markaa markaan eegno dee alxaarisiyu iyo aljaariyu gees way iskaga dhow yihiinoo xa'da iyo jiimkuna sibay u wada qormaan ra'diina way wadaagsadeen ya-diye laakiin ka hore sa ayaa u dhaxaysa ra'da iyo ya-da ta dambe laakiin nisbada dambe ra iyo ya unbaa isku xigoo wax u dhexeeyaa ma jiraan laakiin shakligii gudu walow xaraf ay isla dheer yihiin oo waxay wadaagsanayaan bal markaa in alxarisiyu wuu ku badan yahay oo dee dadka tacaduday ayaa nisbadaa yeelanaya ama aljaariyu waa ninkaa keliya waxaana sharaxa inooguba sugan waa nisbo meel aljaar la odhanayayoo uu kaba cabiray meel madiino kaba midayna tahay meel madiino kaba midayna uma jeedo madiinay ku dhex taalla ama ay ku dhowdahayo waa meel xeeb ahaydoo laakiin madiine marfa'eeda iyo halka xeebteeda dee laga dhoofi kara ama wax dee la joogsanka doonyo joogsan karaan bay ahayd oo tooskeeda ah oo jaar baa la odhanayayo waa beled yar oo xeebta ku yaalay madiine markaa xagga baddu ka xigo waxoogaa buu u jiraay laakiin waaba marfa'oodii buu noqonay ninkan imaka sacdigana caamilka cumar ee halkaa cumar ibnu khadaab waktigiisii u jooga ayuu ahaa markaa kaa sacdun iljaariyu weeye waa muule cumar ibn alkhadaab wixii kalese waa alxaarisiy oo labadaasaa inoogu sugan wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala bal waxa weye ama dee kitaabka iigu sugan leeyo iga adagtay inay idhaha nawowi baa yidhi alxaraamiyu kulluhu dhammaantii biraayi ra ayuu ku sugnaaday oo dhammaantiiba ujeeddada wixii kutubtaa kugu yaallaa waa ra-o waa nisbadan bani xaraam bo alxaraamiyu baa la odhan waa bira'yi markaa ra'dii muhmalada ahayd marka nin baa soo gelaya oo wuxuu uhi wa qowluhu qowlkiisii fii muslimin waa sanad dhexdii muslim dhexdiisa uu kuba yidhi fii xadiidi abilyasari abilyasarna waa taabici shahiir oo raggii badriyiintii kaba mid ahaayoo laba idhaa aba ninkii reer bederi ugu geeri dambeeyey ama dadkii ugu dambeeyey ahaa ninkaas baa xadiis dheer oo kitaabka muslim dhammaadadiisa ku sugan ayaa hadalkiisa waxaa ku sugnaa kaana lii calaa fulanin ilxaraamiyi adugu nisbadaa laysku khilaafsan yahay hebel kaa reerkaas kaba dhashay ayaa waxaa iigu sugnaa dayn oo daynkii baanu dee bal masalan markaas isagii maruu gurigiisa yimina mala waxba mahayn oo deetuu kaba dhuuntay iyo adigu qisaa kuba sugnayd markii dambena si ugada ayaa kuba sugnayd iyo xadiiskii uu soo qaatee haddaba qiila ninkaa dambe waxaa la yidhi dabdigiisa biraayo waa alxaraamiyu waa la yidhi wa qiila waxaa la yidhi aljudaamiyu huwa aljudaamiyu nisbadiisu isaga waa judaam oo waa kaana lii calaa fulanin iljudaamiyu baabay nisbadu noqon arrin kalena way jirtaayoo dabari oo kale halkan xizaami buu yidhi oo kaana lii fulan lii calaa fulanin ilxizaamiyi bal isaga ninkaa dabdigiisa waa la isku khilaafsan yahay abulyasar xadiiskiisa ku sugan oo bal masalan alxaraamiyu iyo alxizaamiyu iyo aljudaamiyu oo biljimi wadaali jim iyo daal ah taasba wey in yar baan yar taabanaya halkan ee lafdigan nusakhda taqriib ee tadriib la socota iyo tadriib haddaan eegna nusakdiisoo dhan oo waa kainoo yaalla biraa'i almuhmalati waxaa inoogu sugan bukhaari iyo muslim markaan eegno maga nisbada suuradan lehe ku sugan inay tahay alxaraamiyu horta mid baa jirto horeynu u soo marnay xisaam iyo xaraam labadaa magac inay kala jiraan qurayshna xisaam iyaga ay dee ahaydba magacay la baxaan dad kaleba ha la baxeen laakiin quraysh garaan ansaarna xaraam ay magacay la baxayeen ahayd oo iyagana labadaba dhinacba uu badan yahay laakiin maanta waa nisbo bukhaari iyo muslim baa uu leeyahay wixii suuro shakligaa leh ee sida kitaabka inoo taalla waxa weeyaan alxaraamiyu ee markaa macnuhu waxa weeyaan kuma jiraan nin alxizaamiyu la yidhaha kuma jiraan kuma jiraan bal ninkaa la ysku khilaafsan yahay mooye haddaba tadriib nusakdiisoo dhan ee waxa weeyaan waa waxa dhacay waa alxaraamiyu waana kan almuhmalati ay ku sugan tahay alfiyada suyuudina iyaduna san unbaa kuba sugan oo wa kullu ma fi dayni waalmuwadac fahawa alxaraamiyu bira'in dabda ayuu markaa beytkan yidhaahaa shuraxda ama shuraxyada ay leedahay alfiyada suyuudina hadduu yahay sharaxii tirmisiya ugu horreeyey manhajuldawi nadar sharaxa mashaakir hadduu yahay sharaxa moxamed muxyadiin ninka naxwada iyo waxyaalaha aada ugu mashhuuroobay sharaxiisa uu yahay iyo sharaxan sheekhan reer wallo ee sheekh maxamed cali aadam intabana waa cibaarada dhacda ee ku wada sharxadeen waa in nisbadani alxaraamiyu ay tahay taas weeye kolley sheekhana waaban kala hadlay taas iyo ama hore kolley umuuradeedna yar dhex maray oo mulaaxadaad kitaabkiisa ka mid oon u diray ilaa saddex goor iyo laba goorna isaga dalabkiisaan ugu diray baabay tani ka mid ahayd inihii kaloo dhan wada bedela tan ma taaban laakiin maxaa jirta alfiyada haddaan eegno muqadimada ibnu salaax waxaa ku sugan halkan alxizaamiyu kulluhu bizay waa muqadimada ibnu salaax kitaabkan oo asalkahayd nawowi haddaan eego waa tan leeya nawowi baa yidhi tan waa igu adagtay inaan idhaahe kitaabkiisa irshaad waxaa ku sugan alxizaamiyu kulluhu bizay muqadimada muslimna wuxuu ku leeyahay intaan muqadimada muslim bilaabmin buu sharaxa nawowi muqadimo isna leeyahay muqadimada abwaabteeda waxaa kala mida baab mu'talife mukhtalif ama meel dee uu dhigtay marka taas nafteeda uu ku soo arooro waxa ugu sugan nawowi alxizaamiyo dee kutubtiisii intuu halkaa alxizaamo yidhaha halkan alxaraamiyu suu yidhaahaa dee kaasi kollay waxay adag tahay waa sahwiguna waa sahwi adagunbuu noqon bal taas baa kuwa sugan alfiyada ciraaqiyaad markaa taqiidka iyo iodaaxa uu leeyahay ciraaqiya nukadkana waa cibaarada ku suganoo bal wuxuu raaciyaa walow ay jiraan reer bani xaraam iyo magaca xaraam uu jiro haddana laguma garanayo fi saxiixayn nin roo loo nisbeeye bani xaraamba laguma garanayo umay dhicin buu idhaa haddaan alfiyada ciraaqi eegno dee iyadana cibaaradiisu maxay de wansub xizaamiyan siwa man ubhima waana ninkan ibhaamka waa kana lii calaa fulani xaraamiy ninkaas la ibhaamiyey mooyaane inta kale oo dhan xizaami dhe waxa aad ku aragto kutubtaas saddexa ama bukhaari iyo muslim sharaxyadiisa uu leeyahay hadduu ka ciraaqi leeyahay iyo ka fatxulbaaqi iyo sakariya ansaari leeyahay sakhaawinkiisaba intaba way tahay maan arag sharaxa suyuudi oo kooban oo la madbaceeyey kaamaan arag wuxuu odhan lahaa warumaayo dee uu sharxayaa kaa weeye suyuudina alfiyadiisa waa sharxeen laakiin halkan ma gaadhin oo waxaa laga hayaa sharax dhan ma aha meelahana waxaa la arkaa inaanu gaadhinba bal markaa taas oo kale laakiin labadiisii kitaab halkan uu ku yidhi dee kutub kaleo kala duwan oo meelahan soo qaadayna waa arrinteeda iyo kutubtii muntarif iyo mukhtalifka marka waxaan leenahay qawlka sawaabkii inkastaba ha dhacda tadriib maya waxa kaloo soo kordho dee hore markii hore aan jirin imika in la madbaceeyey sharaxii sakhaawi lahaa ee kitaabkan uu suyuudi sharxaya maanta uu ku sharxay taqriib isaga waxa ku sugan oo waatan leeyahy nawowi kitaabkiisii weeye sakhaawina uu sharxaya alxizaamiyu kulluhu bizaayi almanquudati buu weliba raaciya xizaamina waa sharaxiina weeye kitaabkan mee sharxii sakaawiya waa kitaabkan aan hayna un sharax labaad uu leeyaho laakiin marka sanadahan dambe la madbaceeyey markii hore makhduud ahaay oo kale bal marka waxaan leenahay in qowlka sawaabkiihi ma garan kara qaladku suu u dhacay nawyasalahaan maaha dee kutubtiisii kalaan haynaa suyuudina labadiisii kitaab saasaa ku sugan kutubta kale uu leeyahna midna maan arag midna maba dhamma taasoo kale in isagoo kutubta ogna aad bay u fog tahay laakiin ma garan karo bal haddii makhtuudaadkii kitaabkan iyo alfiyada la helo khaasatan alfiyada beydka haddii alxizaamiyi loo bedelana in wasankiisa wax iska bedelaya ma jirto dhammaana wasanku siduunbuu ahaan lahayo khalal kuma imanaye in waxa weeye meesha khalalku yahay makhduudaadkaas ama nusakda halkuu kasoo galay taas ma garanayo lakin waa waxaa shaki ku jirin haddaan taasba dhaafno haddaan kutubul ansaab dib ugu noqono oo dadkii magacan lahaa nisbadan lahaa magacyadoodii aan dib ugu noqono dee daxaak ibnu cuhmaan iyo ibraahim ibn lmundir alxizaami iyo waa ragga dee saxiixa inoogu sugan oo waa xizaamiyiin ee waa xaraamiyiin inooguma sugno kutubta bal matala ansaabka uu leeyahay samcaaniyo dee mukhtasaraadkiisii haddii la eego bal markaa waxaan leeyahay kutubtan way dhacday sidaas intaasoo kitaab uu sheegayana walow dee meel keliya un wuxuu ka bilaabmi karo wixii kale arrinta la yaabka lahayd xataa sheekhan dee waaban taas qoraal dhan baan ugu sameeyey laakiin haddana intii kale o dhan waa badabedelata bal laga yaaba mar kalena inaan dib haddana aan uga wada hadalno nuskooyinka dambe dabacaadka dambe laakiin haddii aan la idhaah dabacaadkan taqriib waxaan isleeyahay anigu nuskooyinkii makhduudka ahaa mid ahaan baa wax dhacay ama sharaxa tirimsi hadduu dhaco kuwii kale iskaga daba galeen marumahayo nuskada uu ka madbacaynayo saqiibo ahayd ama aan ficnayn qowlka sawaabkii waxa weeye kutubtii sideedii lagama bedelayo dee in dusha lagu sheega mooye laguma taabanayo gudihii nawowina kutubtiisii kalaabay inoogu sugan tahay suudi laakiin wax kaloo uu leeyahay oo hadalkan ka duwan ma hayno laakiin shuraxdiisna halkaasay wada marayna qowlka sawaabkiiyo halkan nisbadan waa alxizaamiyo alxaraamiyu ma alxaraamiyuna saaqa ciraaqi uu yidhaaha wahuwa man huwa taqliidkiisa kuba yidhaha walow ay jiraan dee rag badan oo reer bani xaraam ama xaraam magacooda atirsiintiisa uu soo geliyo saxaaba iyo keyrkoodba haddana cid iyagoo mansuuba ay dhacday kutubtii taasi ma jirto xaggan kale ibraahim ibnu mundir alxizaami oo dee nusooyinka qaarka kolla magaciisa isagoo saasa u yimaado kolla alxizaamiyo way raacsan tahayba bukhaariya waa inoogu sugaya daxaak ibnu cuhmaan baa ku sugan raggii xizaamiyiintii dee waa rag galgalgaranaya ruwaadda markaan camaliyana u eegno shaksi shaksi u eegno bal marka waxaan leeyahay sawaabku waa kaa weeye alxaramiyu waana dhaafinta assalamiyu fi lansaari bifatxiha assalamiyu waa nisbadan salami fi lansaari ansaar marka uu yahay ruuxu sade jaabir ibnu cabdillaahi iyo abu qataada iyo ragga ah kacb ibnu malik iyo qolooyinka caynkaasa bifatxihaa ay bifatxi laami laamta kordhowgeed buu ku sugnaaday iyadoo dee waxaweya waxa weeyaan siintuna ay fadxisan tahay wayajuusu waxa bannaan siinta kordhowgeeda iyadoo laamtuna ay fadxisan tahay wayajuusu waxa bannaan fii lugayatin waa nawowi tacbiirkiisii waayo sheekh kitaabka uu ikhtisaarinaya laxni buu halkan kaga cabiray laakiin sheekhu cilmi intii ka badan buu inoo soo noqliyo waa luga yar oo luqaadkii carbeed ka mida in laga helayo walow ibnu salax laxni ku tiriyey waxaa ku bannaan kasrulaami laamta in la kasriyo asaliimiyu laydhaa laamtaa lahoos dhabo bal taasi waa ansaar wa bidami siini siinta godaalkeedana fii bani sulaymin reer bani sulaym ba ahaatay macnuu waxa weeyaan waxaa kutubtan inoogu soo noqnoqda labada nisbo assulamiyu iyo assalamiyu maxay kalayiin assulamiyu haddii la yidhaaho waa reer shahiir ahay oo reer bani sulaym la odhanayay oo dee saxaabo iyo taabiciin iyo cid kaleba ay kaba yimaadeen kuwaasi waa magaca sulami weeye dee waana qiyaaskiisiibuu kuba yimi ama assalamiyu waxaynu soo marnay oynu soo aragnay bal markaynu saaka casharkii inooguba sugnaa salima saxiixa waxa inoogu sugan iyo dee muwada malikba ninka camr bnu salima iyo qabiilada cabdulkhaaliq waa aabihii waa la isku khilaafsan yahay oo qabiiladu ahayd bani salima marka waa qabiiladii imika nisbadani dee markay salima qabiiladu laamku waa kasirsnaaye laakiin haddana nisbadan ayaa waxbedasho dee si kuwa kaleba ay ku iman jireen sanamir iyo wixii la midka ahaa halkii kasrada fatxa imanaysay markay nisbadu timaado oo halkii namir bani namir oo kale annamariyi bay ahayd tanna bani salima markay ahayd nisbe markay noqoto assalamiyi bay noqonaysaa saas weeye wixiisii qaacidadii ama dee luqadii carbeedna waafaqsanayd waana saas waxaanay tahay nisbatun ilaa bani salima weye reerkaa reer bani salima nisbe loo nisbeeyey laakiin maxaa jirta muxadisiinta intooda badan barhkoodna dhammaantood bay sooba naqliyaan asxaabulxadiise inay iyagu markay halkan aqriyayaan ay kasradii ilaashadaan iyadoo dee marka la eego luqada sii badnayd aanay ahayn asalimiyi ay yidhaahaan waa muxadisiinta inta ahlxadiis laamtiisay kasriyaan waana kan ibnu salaxtaa kaba cabiray laxni inay tahay marka qaacidadii loo eego in laakiin iyada qaacidadii marka loo eego se in marka la eego in dee waa kan imaam nawowi soo naqlinaya luqayar inay tahay kitaabkiisa irshaadna halkan uu luqaya kaba cabiray ayaa wuxuu kaba cabira waaksar ahlilxadiisi yaksiruuna laamaha wahiya luqatun qaliilatun waa luqayar oo jirta oo dee laxni imaka kuma tirinayno laakiin waa luqa aad u yar dee sidii qiyaasku keenayeyna in laamta halkii kasradii laami ay timaada ahayd laakiin bal nisbadaas labada kale eego kaasiintu ay fadxisan tahay kaasintu ay damisantahayna intii kale way isleegiino waa islaba midune assalamiyi iyo assulamiyi waa labadaa reer reer bani salimana waa ansaar markaa kaasi waa reerkii ansaareed baa loo nisbeeyey kuwa kalena waa reerkii reer bani sulaym ee macruufka ahaa alhamdaniyu kulluhu bilskani wlmuhmalati waa kii inoogu dambeeyey ee halkan mu'talifkiiyo mukhtalifka laakiin waxaynu soo aragnay halkii caamka ahayd hamdaan iyo hamadaan in laynoo kala farqiyey waxaanan ku soo ogaanay markay raggii horatay mutaqadimiintii waa qabiilada waa reer alhamdaaniyi baa nisbadoodu tahay markay beled ay noqon ragga mutaakhiriinta ay tahayna intooda badani waa beled hamadaan la yidhaaho eraab kuba yaala ayay nisbadu tahay saasaana farqiga loogu kala farqiya ay tahay ninkan baad iska eegi saxaabi hadduu yahay taabici iyo taabici taabici waa beledka waa qolada haddii uu dadkaa ka dambeeye yahay inta badan waa beledka laakiin halkan maxaa jirta kutub gaaraa laguu sheegaya bukhaari iyo muslim muwada'na kuma soo darso iyaga wax alhamadaniyu mabay dhicin wax loo nisbeeyey ina waa mutaqadimiin ruwaadoodu wax loo nisbeeyey beledku kumaba jiro nin keliya sheegaanoo dee laakiin ninkaasna isagoo mansuuba ma yimaado ee dhammaanba waxa weeye wixii kutubtaa kuugu sugani waa alhamdaniyu haddii si kale aad aragto saa kale khaladoon bay noqonaysaa ama khada ee tan baa sabaab ku yahay bal wixii laynoogu sheegay oo muhim ahayd oo dee laba cashar iyo yaraan kuma qaadanay waan soo aragnay ibnu salax hadalka ugu dambeysiyey waa hadalka muqadimadiisa inoogu sugan oo sharaxa ayay kuma sugan tahay muxuu yidhi bal waa ahamiyada intan ay leedahay iyo kollay la arkay inaan fudaydsano iyo say dee arrintoodu ahayd wuxuu yidhi haadihi jumlatun low raxla الطaalibu fiiha lakanat rixlaة raabixaة wayaxuqu calى اlxadiiثiyi idaacuha fi swayday qalbi wuxuu leeyahy markuu soo sheegay inta aynu kaba soo baxnay nawowi ikhtisaarkiina kitaabkaasu kasoo ikhtisaariye oo yihi intaasi waa jumlo ama majmuuco mutelifkiiyo mukhtalifkii kamido ninkii daalibu cilmigaa hadduu intaa u xereeyo u rixleeyo maaha cilmi kalama doonayo wax kale intaasi u baxay waddankiisiibuu uga tegey gaajo iyo haraad iyo waxa weeyaan dee hordaxumo iyo dhib kale iyo daal kaleba waa u adkaysay inuu intaasun soo barto intaasun soo xafido rixladaasi rixlo lagu guulaystay bay noqon lahayd weeye inagana waabaa laba saacadood bay noqotay oo la arko dee dadka badani inay iskaba hordeen marka horta subaxdii oo kale y laakiin bal taas oo dhici karta ruuxa haddii imika aan meel masaajidan dhaweyn ahayn oo dee misduun dhinacyada uga talowsan un halkan uu yahay inaan cidna u socoteen oo cidna aanay tagteene waa rixlo haddii looba loo baxo ayuu leeyahay rixlo raabixay noqon layd ninkii xadiisiga ahaana macnaa cilmigan dee un cinaayo u lahaana waxaa xaq ku ah inuu waxaan xafido weeye hagaag u dabtay waayo xifdi un baad dee waxaan aad wax ku kala sooci kartaa ee wax kale maaha bal hadalkaas u fiirsada iyo inta ay tahay annawcu araabic waalkhamsuun noocii afar iyo kontonaad almuftariqu wlmuftariqu waa nooci afariyo kontonaad ee anwaacdii xadiiska kaba mide waa almuftariqu waalmuftariqu ujeeddadu waa kii iswaafaqay iyo kii kala tegey hadafku waxaad moodaa daahirahaan inuu keenayo laba noocoo la israacinayo inuu yahay oo midna muttafiq la yidhaha midna muftariq la yidhaha ee waa nooc keliya oo almuttafiqna waa la yidhaaho dee halkii kii horeynu soo marray dhigaalka un uu iskaga mid ahae dhawaaqa uu ku kala dunaa kani dhigaal iyo dhawaaqba waa iskaga mid waa magac keliya weeye ama nisbe keliya ama kunyo keliya muftariqna waa yahayo dee laba shaksi baa kala leh ruux keliya ma laha magacan keliya laba shaksiya in ka badan ku kulmeen marka ishkaalka ka hore kama imanaya waa tasxiif magacii la tasxiifiyo si loogu dhawaaqiyo si aan ahayn aad ugu dhawaaqdo kana ishkaalka kama imanaya magacu si sibaaba loogu dhawaaqayaaye waxa weeyaan dad laba iyo saddex iyo afaraa dhici karta ina waa magac keliya wada leeya ina nin keliya un u haysato ood mid keliya un u qaadato macnaha meeshan waxaa lagaga badbaadayaa tawahumkii itixaad ama midnimo ama shaksi keliya inuu yahay loo malaynaa da tacaduday ayaa tan macrifadiisa lagaga badbaadaya marka almuttafiqu wlmuftariqu waa nooca keliya bal alfiyada ciraaqe walahum lmuttafiqu lmuftariqu wowduu tuuray oo waxaa usugnaaday almuttafiqu lmuftariq kaa la yidhaaho oo de waa kaa laftigiisa iyo khadkiisu baa iswaafaqseen waana kan tacriifki wahuwa isagu muttafiqun mid iswaafaqay weeye khadan xagga sida loo qorayo iyo walafdan sida loogu dhawaaqayo dee axmed iyo axmed haddaan eegno ama abu saciid iyo abu saciid siday noo soo socotaa ama khaliil ibnu axmed iyo khaliil ibnu axmed si keliya waa magac keliya un laakiin maxaa jira in muxuu ku kala tegay waa almuftariqu dee xagga marka leega musaman ama musamayaadka dadkan loo bixiyey magacan ayaa kala duwan oo da tacaduday ah walilkhadiibi khadiib waxa u sugnaaday fiih noocan fiigiisa kitaabun kitaab nafiisun qiimo badan ayaa u sugnaaday marka noocan asmaad iyo ansaab iyo anwaacba uu adug badan buu yeelanayaa oon arki doono dee amsile aan kaba arki doono dee waana waxaa kitaab gaara loo dejiyey xaafidna ay tahay waa noocan dee inagu amhilaan kaba arki doonay tahay inaan ogaano ba wuxu sheekhu raximah llahu tacaala weliba qaaliban ishkaalku wuxuu halkan kaba imanaya ee inaga mid kastaaba ishkaal wuu inoogu keenaya ninkii aan dabaqaadka dadka aqoon ee nin unun dabaqaadka dadka yaqaana labadii inta isku wakti ahaayeen sheekhi ay ku kulmeen oo sheekhi ay ka dhexeeyaan ama dad ay wax ka wada wariyeen waa isku wakti kuwaasaa ishtibaaha adeeg kaba yimaadaaye laba ninoon isma soo gaadhin ninkii dabaqaadka dadka yaqaaniya saas iyada iskagama darsamayaan oo laba nin buu ku kala garayan lakiin ninkii aan dabaqaad aqoonin dee kii qarnigii koowaad iyo kii qarnigii afraad baa isku magacadday noqonay nama u kala garanaya dabaqaad ee waa isku darsamayaano inaan u kala garan baa dhici karta haddaba wuxu uhi wahuwa isagu aqsaamun weliba dad waaweyn oo akaabirtii culimada ka mid ay qalada uga dhaceen arrinkan dee ajaanibkan ugaba yimaadeen oo dee nin bay nin kale haddana u qaateen inuu yahayba wa huwa aqsaamun qaybo weeye alawalu ka hore waa aqsaam ayaan arki doonaa ay inoo gaadhso xooga inoo adigu bal markaa aqsaam dee bal waa ina inoo wada iman doonaan aqsaamta wixii lainooguma sheegayeen ilaa sideediya bay gaadhsiiyaan kolal bal aqsaamtaasi alawalu man itafaqat waa ciddii ay iswaafaqtay asmaau magacyadood iyo wa asmaau aabaayaashood magacyadood oo ka koowaad waxa weeyaan waa dad ruwaadii kaba mida iyo kayrkoodba magacood iyo magacii aabihii baa isku mid ah in la kala saaraa loo baahanaya weliba hadday isku wakti kaa noqdaan oo sheekhi ay la wada kulmeen ama talaamiid ay ruwaad ay wada leeyihiinna waa ishkaalku halku kusii adag yahay wadalika kalkhaliil ibni axmeda waaba magacan alkhaliil ibnu axmed sittatun hum iyagu sittatun weliba inta kitaabka inooguba xusan weeye lix weeye inay ka bataanna waa suurtagal barhkoodna iskhilaaf baa jiri karaa bal markaa lix weeyaan lixdaasi waa kuwe waa lagu tirinaya awaluhum khaliil ibnu axmed dadkii la baxay magacaas ee kutubta inoogu sugnaa ama bal maalan waa imika bukhaari iyo muslim iyo hadda tii waan kaba baxnay khaaska ahayd tii mukhtalifkiiyo mukhtalifkii baan ka baxan imika waa si guud baa looga hadlayaa tan oo kutubtii baan si guud ugu soo noqonay ka ugu horeeya sheikhu sibawey waa imaamkii macruufka ahaa ee cilmigan caruudkana isagu ikhtiraciisa lahaaba in siba weyna u sheekh ahaa wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala walam yusama laguma magacaabino axadun axad axmeda magaca axmed looma bixin bacda nabiyina sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dabadii qabla abilkhaliili haada ninkan khaliil aabihiya ee kan ah hortii wey waa faa'iido kale waana say dee waxa weeyaan mubarid iyo qoroyin yidhaaheen oo waxay leeyihiin rasuulka ilaahay waa kana magaciisu axmed buu ahaa ee moxamedna waa ahaa magacyadiisii ayay kaba mid ahaayeen moxamedna waktigaas dee iyaguna lama lama bixi jirin waktigii loo bixiyey laakiin waxaa la helayaa tobaneeye ama dhowr iyo toban waktiyadaa markii kahanadii iyo nimankii ahlu kitaabka laga maqlay nebi magacaa la yidhaha inuu soo baxayo dad carbeedoo dadkoodii carruurtoodii u bixbixiyey waktiyadaas waana markii waxyaalaha la maqlay midharhkaasaa la helaya ee wax agtooda lagu yaqaanay moohayn axmedna waa rasuulka ilaahay magacii isaga wuxuu leeyahayba ninkan khaliil ibnu axmed la yidhaha aabihii nin ka horreeyey oo rasuulka ilaahay dabadii axmed loo bixiyey ma jirto taasi waxay ka dhigantahy asxaabtii rasuulka inaynaan ka helayn ruux axmed la yidhaaho kaba dhigantay ninkana dee hadduu ugu markaa fog yahay waa hadduu taabic yahay waayo khaliil boqolkii hijrada u dhinto markaasna casrigii taabiciinta ayuu dhashay waana casrigii taabiciinta la joogay bal markaa taabici baan ka soo qaadnay saxaabadii oo kale dee iyagana kumay badnayn weeye taabiciintii oo kale midhab la sheegayna waxaa dhici karta inaanu magacusta ahayn ama layskuba khilaafsan yahay allahuma saxaabi baa jira dee waa abu axmed ibnu jaxshi oo kale qolooyinkii ilmo jaxshi kaba mid ahaa oo kunyadiisu saa kutubta siiradii ama ay ugu soo aroortaa jiro nin dhala ahaa bal mooytaas hadday dee saa kuba sugan tahay wey markaa midi waa kaas athani ka labaad oo waa khaliilkaas xagga hoosena sharaxa idinkaa eegan doono wixii bal kalaamee kuba sugan waayaan waqti ma haysanayeen athani ka labaad ee abu bishrin almusaniyu albasriyu waa nin kunyadiisu abu bishrin tahay oo reer musayne ah oo reer basre ahaa kaasna isagu waxa weeye waa khaliil ibnu axmed baa la odhanayay khadiib buu xagga hoose kaba soo naqlaya inuu nin culimadii xadiiska kaba mida oo weliba dadkii dee fahmi iyo macrifo dee waxa weeyaan lagu tuumaye ama laguma yaqaanay kaba mid ahaa oo khaliil ibnu axmed kan ururinaya akhbaartiisa inuu kana kuba soo dare waa waahimiyada dhaca oo xaggan kaba yimaade ishtibaaha kaba imanaya noocan oo dee isagii buu ninkaa kalena khaliil ibnu axmed kan unbaabu kaba dhigay bal markaa kaasna waa mid athaalisu ka saddexaadi asbihani waa nin khaliil ibnu axmed la yidhaaho oo rawx ibnu cubaadata iyo wax kaba wariyey oo reer asbihana laakiin tan ibnuljawsi iyo qolooyin baa uga horreeyey in ninkaa khaliil ibnu axmed la yidhaaho laakiin wuxuu ciraaqi leeyahay meesha arrinku saas maaha ninkan khaliil ibnu axmed laba yidhaha khaliil ibnu moxamed baa la yidhaha dee qolooyinkii waa reer asbihaan baa la yidhaha reer asbihaan markaas ee cid kastaba kama yaqaanay waa abu nucaym taariikhu asbihaan iyo abusheekh ibnu xayaan aynu hore magaciisa usoo maray oo isaguna dabaqaatul asbihaaniyiin iyo dee waxay ku sheegeen waana beledkoodii cidi kama taqaano waxay isaga khaliil ibnu moxamed bay yidhaaheen oo kaa bal markaa ictiraad baa jira الرابع كأفراد أبو سعيد نسيتزي القاضي الحنفي نن كنيديس أبو سعيد أيتاي oo sitatan meeshii la odhanaya abu daawud iyo loo nisbeeyo mandiqada loo nisbeeyo labada siyoodba nisbadoodu way kuba timaadaa qaadina ahaayo samranqad ayuu qaadi ka ahaa waana nin xanafiyulmadhab ah oo dee markaa qarnigii afraad weeye qarnigii afraad oo ibnu khusayme iyo raggaasa uu wax kaba wariya ninkaasna isaga khaliil ibnu axmed baa la yidhaha alkhaamisu ka shanaadi abu saciidin albustiyu alqaadi rawaa canhu lbayhaqiy waa nin kunyadiisa abu saciid ay tahay bustina loo nisbeeye waa kolley waa mandiqada afghanistan un oo qaadi ahaayo bayhaqi wax kaba wariyo asaadisu ka lixaadi abu saciidin albustiy waa nin eeg arrin kalaa soo korodho isagoo khaliil ibnu axmed ay wadaagsanayeen ayay kunyadii iyo nisbadii bay wadaagsadeen bal dee xagga madhabtana way wadaagsadeen qaadinimadunbuu kaasi la dheer yahay rawaa canhu abulcabaas alcuduriyu ayaa wax kaba wariyey bal ciraaqi waxaa buu isileeyay malaha uu isagu le waxaa dhici karta inu kii hore unu yahay laakiin waxay dee kala farqiye qolooyin sakhawiyana waxay xoogeeyaan in la kala farqiye bal qolooyinkaas baa waxaa la yidhaha alkhaliil ibnu axmed waxaana faa'iide ahaan uu shaarixu inoo kordhinaya anas ibnu malik buu ihi toban baa adugu anas ibnu malik la idhaa shan baa axaadiis wariyey shantii laba saxaabi baa ka midoo mid waa saxaabiga naqaano midna waa saxaabi kale in allaha wadaca can lmusaafiri asiyaama shadra asalaat wa can alxaamili walmurdica asawm kaas warinayey waayo anas ibnu malikgaasi waa ninkaa reer kacbiya qushayr reer qushayri waa alqushayri waa anas ibnu malik waa saxaabi uun bal labadaasaa kaba mida iyo dee imaam malik aabihi oo kaleo anas ibnu malik la idhaha iyaguna halkaasuu wadaa ee agta iyo qolooyinka kale uu kordhinayo athani qaybta labaad kii hore wuxuu ahaa asmaadoodii asmaadii aabbaha isku mid noqotay man itafaqad waa cidda iswaafaqday asmaa'uhum magacyadoodu wa asmaa'u aabaahim iyo magacyadii aabbayaashood iyo waajidaadihim halkan magacii iyo magacii aabbayi kii awoga waa ishkaal adag weliba mushkilada weyni markay dee isku waqti noqdaan ama ay sheekhiya wada yeeshaan ayaa ishtibahan u sii adkaanaya sida loo kala farqiya ay adag tahay bal kaaba wey axmed ibnu jacfar ibnu xamdaanba weeye magaca caynkaas waayo magacii kii aabba kii awowga markaasuu yidhi arbacatun hum iyagu arbacatun afar weeye weliba ishkaalka jira kulluhum dhowaantood yarwuuna waxay wax ka wariyaan canman yusama cabdullaahi way kala duwanyaen cabdullaahiyadaniye nin kastaba nin cabdullaahi la yidhahabaa u sheekha oo wuxuu kaba wariyaa weliba arrinta si adag wa fii casrin waaxidin zaman keliyana way wada noolaayeen weliba arrin kaloo labada hore mid kasta abubakr baa la ydhaha mid kasta kunyadiisu abubakr magaciisu axmed ibn jacfar ibnu xamdaan sheekhuu leeyo cabdullaahi la yidhaha waa jiraa kolkol dee ani waxba raacsanayn oo kale ninkii kale waa alla waqti waa ishtibaha aad iyo aad u adag bal markaa afartii buu inoo kala sheeg o axaduhum midkood alqadiiciyo waa ninkii meesha qadiica la yidhaha loo nisbeeyey adugu abubakrin kunyadiisuna waa abubakr yarwi de waa ki yidhi ina wuxuu kaba wariyaa magaciisu waa kuu dhan yahaye wuxuu ka wariyaa nin cabdullahi idhahay cabdillahi uu kaba warinayay yarwi can cabdillahi ibni axmed ibni khabbal waaba ninkan dee musnadka imaam axmed iyo kutubtiisa cabdullahi ibni axmed kaba soo wariyo musnadka iyo kayrkiiba abu nucaym alasbihaniyana waxbay kaba wariyaan kaasi waa ka hore nisbadiisuna waa taasoo kolley xaggaasuu macruufkuba yahay riwaayada uu musnadka wariyo athani ka labaad asaqadiyo waa ninkaa saqad inta badan saqad waa ashyaada liitay dee saqad almataac oo kaliya baabay nisbadu tahay haddaba ninkaa loo nisbeeyey abubakrin oo isaguna waa nin reer basraa yarwi isaguna wuxuu kaba wariyaa can cabdillahi ibni axmed adawraqi maha cabdillahi ibni axmed kii hore ka hore cabdillahi ibni axmed ibni moxamed ibni xambal buu ah kani waa nin kaleo cabdillahi ibni axmed idawraqi la ydhaha ayuu wax ka wariyaa lakin kunyadiisu waa abubakr magaciisu waxa weeyaan waa jacfar axmed ibnu jacfar ibnu xamdaanba weeye ninkii horena waa la waqti uun ahaalisu ka saddexaadi diina wariyun magaalada diina war la ydhaaha nin loo nisbeeye weeye oo magaciisuna kaa hore kuu dhan uu yahay yarwi isaguna wuxuu kaba wariyaa can cabdillahi ibni moxamed ibnu sinaan baa sheekhadiisii kaba mida moxamed ibnu kasiirkii saaxibka sufyaan ahaa sufyaan thawri isagana saaxibkiisaba ahaa alraabicu kii afraad darasuusiyun ra-duna way fadxisan tahay darasuusiyun waa mid meeshii darasuus la odhanayo kolley malaa manaadiqdan imaka turkiga weeye oo dee kolley meelihii suquurtana ahaan jiray waqtiyadaa horena dee waqtigaasi waa aasiya suqar oo dee markaa cusmaaniintu intaanay sooba gaadhin dee kolley dowladdii salaajiqadu berihii ay soo baxday baa kuwa dhawaatee darasuusiyun oo yarwi can cabdillahi bni jaabirin idarasuusiy waa nin isna magacaa dhan leh nisbadiisu waa darasuus yo cabdullahi ibnu jaabir darasuus nin la yidhaahana waxbuu kaba wariya bal markaa kuwaas oo kale waa taaso waa afar magacyadaa wada wadaagsaday weeye iyo magacii aaba iyo magacii awowga waana ishkaal adagba weeye oo taas bal markaa mid buu inoo sheegay athani man itafaqat asmaahum soomu odhan wa asmaau aabaa'ihim wa ajdaadihim iyagii magacyadaasaa iyagu mid noqday oo taas wa min dalika waa kuwa magacoodii magacii aabbahay laakiin nisba u raacday halkii awowga un waxaa iyaduna taa kaba mida noocaa dee magac iyo magaca aabaa wax ka badan isku waafaqay moxamed ibnu yacquub ibnu yuusuf maye dee maca magacii awowguna waa jiraay moxamed ibnu yacquub ibnu yuusuf annaysaburiyo maca nisbadii baa iyaga u dheer isnaani huma isnaani waa laba fii casrin zaman keliya wada joogay rawaa uu kana wada wariyo canhumaa labadoodaba alxaakimu xaakim waa ishkaal adag maxamed ibn yacquub ibnu yuusuf baa la yidhaha waa isku magaalo oo naysaabuur magaaladiiaa loo wada nisbeeyey waana isku waqti welibana haddaan asxaabtii ku kala saari layn noocan muhmalka oo ama noocasana waxyaalihii lagu kala saari jiray xaakim labadaba uu ka wada wariyaa yay kala yihiin waa kuwan axaduhumaa midkood abulcabaas ilasamu waa ninkaa kunyadiisu abulcabaas ay tahay ee dhagaal ah adugu waa nin aada ugu shuroobay waxwerin sanado aad u badanna warinayay oo waxaabay kala cabireen waa qolooyinka yidhahan miman alxaqa alaxfaada alaxfaada bilajdaad axfaadii buu awowyaashood haleeshiyo macnaa waxaa dhacaysay dee oo ragga caynkaasi kasoo dhacday inuu awowgii ninba ayuu wax ka warinay nin baa wax ka warinaya ninkiibaa weynaanayo inankiisna waxbuu kaba warinaya inankiiba haddana sii dhalayo inankiisi waa kii kaas ku awaa ayuu saddexdii buu wada sheekh noqonaya ay kaba cabiraan axfaadii buu ajdaadii haleeshiyey riwaayuu ku haleeshiyey intiiba sheekh buu wada noqday intiiba soo wada gaadhay oo dee isaga iyo sifa ibnu cayana iyo rag lamid ahayd haddaba ninkan toddobaatan sanadood buu masjid lahaaba kaba aadaami jiray wuxuu aad ugu shuuroobay oo dee kutubtan shaafici iyo ama waxaway xataa musnadkan shaaficiya maanta madbuuca isaga iyo sharaxyadiisuba ay madbuuc yihiin waa isaga bal matalan walow bacd naysaburiyiin ay oriyeen waa riwaayadiisii uu rabiic kaba wariyey weliba wax dee xadiidkii shaaficinayntaa kuma dhammee ayaabay tahay musnadka shaafici dan ee imika madbuuca ee dee dabacaad iyo xataa sharaxii raafici iyo dhammaanba ay inoo madbacaysan yihiin kaasba weeye haddaba ninka abulcabaas alasab kollay dhagalahaantuna ma rixlo dheeruu jiray markuu rixladii kasoo noqday rixladii dabadeed inuu kasoo noqday ayaa dhagalahaantiisani soo baxday ama uu dee xanuunkani kuba yimi dhagalahaantu ay kuba timi inay markii dambe heer gaadhay dameerka cidi saba maqlin haddana waa loo soo cilmi doonanayo waxbaa laga warinaya laakiin may dhacayn in lagu dul aqriyo waayo dul aqrintii ma maqlahayn laftigiisuba wax looga maqlaya isaga waa wixii uu ku dhawaaqayo un mooyaane dee waana ilaa aakhira cumrihi waa meel laysugu yimi bay ahayd oo ee muslidiinta waktigiisu aad buu u cumriyey kaasi waa mid wathani ka labaadna abu cabdullaahi ibn alakhrab alxaafidu waa ninka taas laydhaah xafilayana kitaabka dee ma filaya waan ku soo aragnay laakiin de ma garanayo cid xusuusanaya meelihii ugu horreeyey kitaabka markuu kaba hadlayay bukhaari iyo muslim saxiixa dhaafay iyo bal inay wax dhaafeen ayuu inoo soo naqliyey ibnu akhram inuu yidhi waxa dhaafay waa yar yihiin oo waa dhan yihiin yar yihiin oo kale waa ibnulakramka isaga wuxuu kaga duwan yahay wuxuu ku shuuroobay ninkan isagu dee ninka hore musnid ha ahaado riwaayo badan ha lahaadee laakiin xifdiga ninkan heerku joogay ma jooginoo ninkan xaafid buu ku shuuroobo xaafidnima urde oo najru akhram waa sheekha xaakimkana waa sheekha xaakim bal taasba weeya labadoodaba maxaa la yidhaahaa maxamed ibni yacqub ibni yuusuf ee laakiin kunyooyinkii iyo wixii bay kugu kala duwan yihiin nisbadna waa mid wathalisu nooca saddexaad ma ittafaqa fi lkunyati wاlnisbati waa wixii iswaafaqay bal ciraaqina waxay inooga soo nalanaya saddex inoo mid kasta moxamed ibni jacfar ibni xamdaan la yidhaho sanad keliya wada dhintay waa sanad keliya wada dhintay weliba mid kasta isagoo dhowr iyo sagaashan jira xagga hoosena waa kuwa idinku sugan dhowr iyo sagaashan jir way wada gaadheen sanad bay wada dhinteen saddex boqol iyo lixdankii waana mid kastaba magacoodina waa moxamed ibni jacfar ibni moxamed wahaliu ma ittafaqa kii iswaafaqay weeye fi lkunyati wanisbati kunyadii iyo nisbadii buu isku waafaqay macnuu waa maxay magaciiyo magacii iskumay waafaqin laakiin dee inta badan kunyadii baabay ku shuhuroobeen oo kunyadiina waa iskaga mid nisbadiina waa iskaga mid kutubtiina waxay u imanayaan iyagoo kunyadii iyo nisbadii oo keliya ah oo laguba kaaftoomay kuwaasba weeyaan waa nooca saddexaad ee anwaacdan almuttafaq almuftariq kaba mida wadalika ka abi cimraan aljawniyi waaba laqab eeg tan abi cimraanna waa kunyo aljawniyina waa jirbireer asdi kaba mid ee waa nisbo markaa maxay yihiin isnaani laba weeye labaduna waxay kala yihin cabdulmalik ataabiciyu waa nin macruuf oo isagu mashhuur oo horreeyey cabdulmalik ibnu xabiib ataabiciyu bal kaasba weeye oo waktigu dhintayna sharaxay kuba sugantay iyo wa muusa ibnu sahlin ilbasriyu ka labaad muuse ibnu sahli baa laydhaha waa nin reer basraa kaa uu kaba dambeeyey weliba waxoogaa buu kaba dambeeyey ama aad buu kaba dambeeyey oo rabiic ibnu sulaymaanki abulcabaas ilasam iyobay isku wakti noqonayaano rabiic ibnu sulaymaanki iyobuu wax kaba wariyaan markaa way kala dambeeyaan laakiin dee kutubtii hadday u yimaadaan khaasatan sanadka halkay kuga sugayin ruuxii inun ilmaamuule iyaga hagaag buu kala saari karaaye waxay iskaga mid yihiin nisbadii iyo kunyadii balkaasna waa qayb waxaa kaloo kaba mida wa min dalika ama waa dee ka abi cimraan wa min dalika waxa kaa isnagua kaba mida noocan abubakr ibnu cayaashin waa kunyadii iyo tii hore nisbay ahayde waa aabihii oo kunyadii iyo aabihii oo dee tii unbay qaybaheedii kaba mid tahay taa hore kunya iyo nisbay kuba kulmeen tanna aaba iyo waay m kunya iyo waxay aabihii magacii aaba ay kuba kulmayaan haddaba cidda abubakr ibnu cayaash la yidhaha halaaatun saddex weeye saddexdiina alqaari'u waa ninkii qaariga ahayo halkii kunyooyinka markaan soo haynay qaybtii lixaad dadkii ama kunyadooda ama la yidhi magacba kunyadoodasunba waa magac kalamabaa lahaa barhkoodna magacbay inoo sheegeen ayaynu ku soo marray halkii kunyooyinka macrifadoodii aynu dhowaanta ay dee mutalifka mukhtalifkun kaba sii horraysay alqaabta kaasi waa mid waa ninkan muqoriga ah abubakar bin cayash waana nin hiqa ah wal ximsiyo ka kalena waa nin reer ximse ximse magaalada la yidhaha loo nisbeeyeyo muxuu yidhi yarwi aladi markaa can jacfar ibni cabdilwaaxid wuxuu wax ka wariyaa jacfar ibni cabdilwaaxid oo waana nin majhuulo saa aan loo aqoon isagu marka abubakar ibnu cayaash baa la yidhaha laakiin sheekhiisaasaa jacfar ibni cabdilwaaxid oo isaguna in macrifo sidaasa loo leeya aan ahayn kii afraadna ama ka saddexaadna wasulamiyu albajadaa'iyo ama bajudaa'iyo labadaba kolbaa dee markaa waa babdiyo kala duwan bal markaa ninka reer sulaym loo nisbeeyey albajadaa'iyo waa nin kitaab gariib ulxadiisana waa leeyahay magaciisana waa kaasoo abubakar ibnu cayaash bay intiisaas tahay laakiin nisbadiisan waanu ka dambeeyey abubakar kaa hore iyo waa ka dambeeya oo laba boqol iyo afartii buu dhintay waata inooguba sugan sharaxa alraabicu nooca afraadi cagsigu kan cagsigii weeye oo cagsigiisu muxuu yahay kii hore waxaa kunyadii ay raawigani lahaa iyo nisbadiisiibaa dee mid kale ay iskaga mid yihiin kan labaad ay waxaa qaybihiisii ka mid noqday kunyadii iyo magacii aabbaa imanka tan cagsigeeda kaba dhigo waxa weeyaan magacii ay leehaayeen ruwaadan magacan kuma kulmay iyo kunyadii aabbahood baa isku mid ah waaba kanoo wadalika ka saalix bni abi saalixin arbacatun hum arbacatun wa afar weliba waa wada taabiciin afartani afartuba wada taabiciin waxaa la wada yidhahaa saalixeeg waa magacii kunyadiina aabahood baa lagu kunyooday iyagoo ibnu abi saalix ah mid kasaayey maxay kala yihin waa mawlatow amati kii koobaad waa mataanta ninkii mawlaheeda ahaa ama malaa mataantan baa xoraysay tawamadna waa ina umayat bnu khalaf ninkii dee kollay sanaadiidii quraysheed kaba mid ahaayee dagaalkii bederna laguma dilay ee safan ibnu umaye iyo ayay walaala ahaayeenoo tawaamo mid kale la mataan ahayd gabadh kale la mataan ahayd taas buu mawaalideeda kaba mid yahay magaciisa nabhaan baa markaa aabihii la odhanaya abu saalixaasoo in waxa weeyaana in waa dee nin abi hurayre iyo ibnu cabbaas iyo wax kaba wariya oo midu waa kaas waladii ka labaadna alladii kii weeye abuuhu aabihii abu saalixin isamaanu abu saalixi waa nin macruufa isagu marka abu saalixan dambe ee subagla ahaa ama samaanka ahaa zayata waa la yidhaahdo dee mala kufiya xaggaasuu geyn jiray kaas ba ay tahay oo abu saalix samaan waxaa aad aynu hore u soo araragnay nin uu dhalay oo xadiidkii halkii dee man xadasa wanasiya oo kale dadkii intay cid uu xadiis u sheegayn ilooboo kale xadiisu lahaabaaba suhayl ibnu abi saalix ee horena xagga xasanka iyaba iyo amhiladiisa soo qaataan dadka martaba xasana suhayl ibnu abi saalix waana rijaasha muslim iyo bal ninkaas ayay walaalayiinoo dee aabihii abu saalix baa la yidhaha abu saalixaasna dakwan baa magaciisa la yidhaha samaniya iyo zayatba waa la yidhaha ninkaa uu dhalee saalix ibnu abi saalix kaasna waa mid labaadoo isna waa taabici markaa wa saduusiyo nin isaguna saduus loo nisbeeya ka saddexaad yahayo muxuu yidhi can caliyin rawaa can caliyin wa caaishata cali iyo caaisha iyo wax kaba wariya ka ugu dambeeya wa mawla camri bni xurays ninka camri bni xurays la yidhaaho magaciisa mawlihiisa weeye ama mid malaa dee isaga mawaalidiisun kaba mid ahaa magaciisana magaca abihin abu saalixana mihraan baa la yidhaha abu hurayre iyo waxbuu kaba wariyay abubakar ibnu cayaashna marka dhaweed aan soo aragnayna isaga ayuu wax kaba wariyaaye bal afartaasba waxaa la wada yidhaha taabiciina saalix ibnu abi saalix oo magaci iyo kunyadii bay kuba kulmeen waana nooca afraad mid shanaadna xagga hoosuu kuba sugan yahay alkhaamisu ka shanaadi ama qaybta nooca shanaadi anwaacdii almuttafaq almuftariq kaba midi man itafaqat waa cidda iswaafaqday asmaa'uhum magacyadoodu wa asmaa'u aabaa'ihim iyo aabbayaashood magacyadood iyo wa ansaabuhum nasab nisbooyinkoodu oo halkan waa maxay magaciiyo magacii aabaa iswaafaqaya maxaa soo raacaya nisbadiina waa iskaga mid wadalika ka moxamed ibni cabdillahi alansaariyi waa moxamed iyo cabdullahi way ku kulmeen moxamed ibni cabdillahi waa mid kasta la odhanaya nisbadina waa alansaariyi marka muxuu yahay midkood waa laba meeshan e alqaadi mid waa qaadigii oo halkan waa laba isnaani mutaqaaribaani fi abaqa axaduhuma alqaadi waa qaadigii almashhuuri ama almashhuur qaadigii dee mashhuurkaa mid axaduhuma alqaadi almashhuurba haddaan dee tan iska goosto canhu ay rawa canhu xaggiisa waxa waxa ka wariyey albukhaariyu bukhaari baa wax kaba wariyey oo adigu moxamed ibnu cabdillahi alansaari kolley juz malaa iminkanaan lama hayo oo la madbaceeyo sanad caaliya lagu wariyo waa leeyay aadna waa u cumriyo de waa nin sagaashan iyo taa gaadhay awlaaddii anas ibnu malikna ama nasrigiisii ka mid weeyo waa maxamed ibnu cabdillahi ibn musana ibnu cabdillahi ibni anas ibni malik kollayna qoyskaas oo kaleo isku dhow dhow xadiiskii markaa dheeraaye sekada iyo asnaanteedii ay kuba sugnayd geela iyo adhiga iyo waxyaalaha caynkaas ee fariidadii sadaqadii anas ee kitaabadii rasuulka iyo baltaa ayd uba qoray abubakar iyo uu dhiibay abubakar markaa uu anasna u dhiibayay taas waa silsilo ama dee dad usro ku sugnayd buu kaba mid yahay ninka maxamed ibnu cabdillahi alansaari isagu dee waa taa yaa la wadaagsada wathani ka labaadi abu salamata waa nin kunyadiisu tahay abu salama magaciisu waa maxamed ibnu cabdillahi alansaari awowgii ziyaad baa la yidhaha laakiin waa nin aad u daciifa ninkani oo ninkani ninkaa hore la mid maaha siqada ah ee sheekhyada bukhaari kaba mid ah taas weeye mid saddexaadna sharaxa way kuba suganta oo wuxuu yidhi dee maxamed ibnu cabdillahi alansaari baa la yidhaha awowgii khadr ibnu hishaam ibni zayd ibni anas ibni malik baa la yidhaha kolle nukadka ciraaqiya sharaxa sakhaawiyo halkan kitaabkeenna khadri ay dhacday xabsi baa taalay xabs ibnu hishaam ibni zayd ibni anas waana arrin u yar baahan bal taxriirka mid afraad oo aada uga yar horreeya ragganna waa ka sheegaya oo arrin bal labada ka sawaabkaa in la yar taxriiriyo dabdiya u baahan imaka halkanna taas dee waqti bay yar qaadan kartaa oo imaka halkan waxay go-aanimo jireen السادس كاللحاد في الاسم أو الكنية ومحي أن يتفقا إن يسوافقا في الاسم مقعي أو الكنية كنيدي وطيور ايق وحن نصام الرأي اسمي إيا كنية يسكو وافق أما كنية إيا وحي يسكو وافق إيا نصبه إن أما كنية إيا أبا مقعي سي سنوا مقعو كريا يسكو وافق إيا لكن مقعو حيد أفسرابا كتاب كيكو إيمانين oo ejeedad magac keliya un baa wa ka dhexeeya inta kale way ku kala duwan yihiin laakiin sanadkii ayuunbaa magacii oo keliya imanaya oo wixii ki kale ka soocaya lama socoto ama kunyadiiba iskaga mid yihiin kunyadaa keliya wadaagsadeen wixii kale isku mid maahe laakiin sanadka markuu ku yimaado ayaan wixii ka soocaya ka kale ama magac ahaa ama magac aaba ahaa ama nisbaha wixii kale ayaan laba socon marka taas ba iyaduna tahay waa nooc waliba noocan gaar ahaantiisa waa noocay muhmalka yidhahaan oo almuhmalo khadiibna kitaab gaara oo uuba leeyahay almukun fi bayaan ilmuhmal oo kale uu leeyahay balkaaba weeye in yar buu inooga taabanayaa wuxuu yihi markaas misaalkii bal markaa wadalika ka xamaadin intaasu inoogu daay waaba xamaad oo ujeedadu waxa weeyaan xamaad ibnu zayd na waa jiraa xamaad ibnu salamana waa jiraa waa laba ninoo si fiican isu soo gaadhay xamaad ibnu salamahana waxoogaa geeri horreeyo kaba weyn kaasba weeye welibana kol hadday dee isku waqti ahaayeen soo wada gaadheen ciraaq isla wada joogeen ba taas dadkan iyagu ay sheekhyaday wax ka wariyaan sheekhyo badan bay ku kulmeen dadka iyaga wax ka wariyana dad badan oo soo wada gaadhay way jireen sheekhyo ay kala leeyihiinna waa jiraa dad badan oo dee ay kala leeyihiin ruwaadiina waa jiraa weliba shaarixu maanta umuuraha aad buu u basinaya waaye muhim bay tahay laakiin inagu saa uma sii taabanaye macnuu waxa weeye xamaad haddii uu kitaabkii kugu yimaado isagooy mid kasta kunyadiisu la socoto ama magacii aabihii kakale kaagama darsamayo laakiin marka sanadkii uu yahay xadathana fulan xadathana xamaadun ama can xamaad wax kale lama socoto markaasaa ijtibaa imanaya waa kii yaa garanaya de maxamed ibnu zayd ba ma xamaad ibnu salama waa nooca ay muhmalka yidhaahaan waxaa la mida sufyaan oo kale sufyaan ibnu cuyayne sufyaan thawri in badan baa sanadkii uu ku imanaya isagoo muhmala macnaa waxba aanay la socon oo sufyaan keliya dee iyadna markaa haddaba umuuraha caynkaasa culimadu waxay ku kala saaraan ruwaadan ayay ku kala saaraan sheekhyada way ku kala saaraan hadday sheekhyo ay kala leeyihin ay jiraan oo sheekhay eegaan hadduu sheekhyadii ay kala lahaayeen yahay dee ninkii sheekhaas u khaaska ahaa ayaa markaa ninkani noqonaya kii kalema noqonaya waa dadkii waxaa kala yaqaane taa waa lagu kala khasaara waxaa kaloo lagu khasaaraa ruwaadan iyaga kaba warinaysa haddii ay mid uun la kulmeen oo kakale aanay la kulmin aad baa arrinta u yar sahlanaanaysaayo dee waa hebel baa markaaba la odhanaya laakiin haddii raawigani la kulmay mid ayaa la eega haddana ku badsaday axaadiisiisa ama mulaazamo badan uu lahayo taas oo kii uu mulaazamo badan u lahaaye dee lagu tirinaya inuu isaga u gooni yahay ayaa ku isagu iska ihmaaliyo ama aanu sheegin wixii dee keyrkii ka soo celaa ayaa laguma xambaaraa bal markaas weeye haddaba idinka iyo kitaabka waan idin kala bixiyada taas sheekhu wuxuu yar dhigayaa on horta marka hore intuu midhan culimadii kaba soo naqliyo in sa aan ku kala garanayna xamaadku kuu yahay oo uu leeyahy waxaa lagu kala garanayaa cidda isaga ka warisay xagga ayuu sheegay sulaymaan ibnu xarbi ama caarim hadduu yahay zayd baa ninkaasi noqon ibnu zayd hadduu muusa ibnu ismaaciil tabudakri waa raawiyadii axmed ibnu salama ninka kale waxaa la arkaa inaanu waxba kaba warin ina salamuu noqonayahay laakiin sheekhu si uu inoogu kala bastiyo wuxuu inoo halkan tiriyey ibnu zayd bal dadka ama xamaad ibnu zayd wuxuun ka wariyey xamed ibnu salama aan waxba kaba warin waxaa kaluu tiriyey dadka xamed ibnu salama uu wax kaba wariyey xamed ibnu zayd aan wax kaba warin taas uu tiriyey qolayna ay iskuba jiraana waa jiraa marka iyada kuwan ay kala leeyihin hadday noqoto dhib ma laha ee ninka baa lagu xambaaraya lakin waxaasaa xifsi kaagaba baan lakinna waxa weeyaan tani waa yar dheereeyey waxaana isaguna aad u mudan oo weliba israaciya marka dambe iyaga dhameeya sufyaan labada sufyaanna israaciya dahabi kitaabkiisan siyaro calaami nubala mujaladka toddobaad tarjamada xamaad ibnu zayd baa u dambaysa xamaad ibnu salamana way ka horraysay markaasuu safaxaad u khaas yeelaa bal sidii loo kala garan lahaa markuu taas waxyaalo badan oo halkan dee mizina mizi buu kasoo naqlinaya uu tafsiiriye uu dhigto ayuu haddana si kooban labada sufyaan uu dhigtaa oo bal ragga ayay kala leeyihiin marka uu hebel idlaaqo loo odhanayo waa sufyaan ibnu cuyeyne ama ka kale loo odhanayo intii buu dhigtaa markaasuu hadal ku dambaysiiya oo ku khatimaa facalayka bimacrifati dabaqaati nnaas laakiin waxaa arrimuwa saase dadka dabaqaadkooda kala baro oo dadkii taas oo kale waayo raggan way kala wada horreeyeen geeriday ku kala horreeyeenoo ragga qudamada ama sufyaan thawri baa lagu xambaaraa ama axmed ibnu salame bal idinka sharaxa waxba ha kaba tegin eegta kitaabkaa kalean idiin tilmaamayna waa kitaab muhimuu noqonaya baan leeyahay waana mujaladkii waata aan idiin tilmaamay iyo dhammaadka mujaladkaas wey mujaladka toddobaad dhammaadkiisa dabcadan dee shacib araawidi ay taxqiijiyeen shan iyo labaatanka mujalad ahayd dabcada xataa sodomeehi ay gaadhsiiyeen arqaabta may bedelin iyagoon ajzaa maqnaydun lagu soo daray ee dabcaadkan dadka kale ay taxqiijiyeen baa dhici karta in iska bedele taasna waxaad eegan doontaan xamed ibnu zayd tarjamadiisa ayuunbaad eegan doontaa hadalkiina waad ka helaysaan oo dhan oo ama tafsiil dhan baad ka helaysaan marka kaas wuxuu ihi ka xamaadin waa cabdillahi waa ka cabdillahi buu ihi waa kiibuu inoola socdaa waaba iyadoo sanadkii uu yimaado cabdullahi oo keliya ama cabdillaahi oo keliya oonay wax kale la socon inay hebel aanay laba socon iyo shabi wixii shabahayay ee dee iyaguna taasun kulaba mid ahaa marka wuxuu yihi baltan cabdullahiyada markaan eegno qaala salamatu bnu sulaymaan wuxuu yihi ninkaasi nin salamatu bnu sulaymaan la yidhaah idaa qila bimakata haddii maka dhexdeeda la yidhaah macnaa waxa weeye waa sanadkani hadduu makii kaa garashadiisii baaba yasnaha u noqonaysa oo ninkan xadiidka warinaya ee cabdillaahi idlaaqay ama cabdullaahi idlaaqay hadduu reer maka yahay oo sanadku maki yahay idaa qila bimakata cabdullaahi fahuwa bnu zubayr waa ina zubayr وبالمدينة وإذا قيل بالمدينة عبد الله يدين الله إلى عبد الله سند مدني أنا فابن عمر وابن عمر وما إلهي كالدقان وبالكوفة كوفة سند أه أما نرير كوفية هدو إلهه دي وحويا عبد الله يون إلى أنا فهو ابن مسعود إن مسعود وهي وبالبصرة ده يتأكرت كتبت حديث قار قدس ابن أبي جورا شرح سيان أكبار أكتين وكلا عبد الله وكل دي أسانيد على إطلاقه ابن مسعود لكن أرهم كل استاس من نقونا إيه وبالبصرة بصرها دي الله إطلاقه وشدد سند كسان غير بصرها إيه ma nin reer basri oo dee meelaha hore ah oo dee sidaasoo kale saxaabi wax uga warinaya waa cabdullaahi idlaaqana ibnu cabaasin faw ibnu cabaasin oo bikhuraasaana uu ka yar dambeeya isagu waa atbaacu taabiciinti sanadku hadduu sanadku reer khuraasaanayay ninkuna aanu saxaabi ay intaa hore waa asxaabee dee dadkaa dhexa uu yahay atbaacu taabiciinti oo cabdullaahi la idlaaqo fawa bnu lmubaaraki ina mubaarak weeye وقال الخليلي خليل وحري كتاب كيس إرشاد إذا قاله المصري من غير مصري هدو إله عبد الله وإله مركي هربا واي إن فابن عمرو أنت نينو لما يسعون وعبد الله بن عمرو ودي وأبيهنا وأبو أمير بو كباها يسوقنا بريوة وإن تانو ضايف كسر النقد أول مكي من غير مكي هدو إله أنا فابن عباس نالكم بأس خلاف ترى نكا غير مكي هدو إله ما ابن الزبير بقى بسبب ابن عباس لابد أن يبوي توجين وريو أصحابتي ابن عباس مركي دمام مكوي كوبا بطنيد مركي خلاف كان اسخلاف khilaafay dee labada idlaaq la iskuba khilaafaya markuu maka uun yahay ayaa kollay meesha waxaa imanaya in marka sanadku maki yahay ke ma ibnu zubayr buu noqon ma ibnu cabaas buu noqon oo iyaduna fikir kale ama hubsasho iyo qaraa'in kale in loo raacraaco oo loo daydaya u baahanaysaba wey wa qaala bacdu lxufaadi waa xufaadda barhkood waxay yidhaaheen ina shucbata shucbe yarwi wuxuu kaba wariyaa can sabcatin toddoba can ibni cabaasin iyaguna ibnu cabaas kaba warinaya oo kulluhum dhammaantood mid kastoo toddobadaa kaba midi abuu xamsata kunyadiisu abuu xamse tahay oo kolkol magaciisii aan la soo qaadin bilxay waza iyadoo xa iyo zaba ay markaa ku dabdisan yihin ilaa abaa jamrata abaa jamra mooyaane abaa jamra mooye biljimi fa huwa biljimi wara jim iyo ra'ba weeye abaa jamraha ah nasr bnu cibraan adubaciya ninkaa nasr bnu cibraane ee asxaabtii ibnu cabaas kaba mid ahaa bal inta wey maxaa bacd alxufaad uu ibhaamiyu inooga soo naqlinayaa shucba ayaa wuxuu ka wariyaa bal markaan shakligan ama suuradan eegno toddoba nin oo magacoodu suurad aa leeya abu xamse lix waa isla wada mid bal dhexdu waa wada abu xamse ninna waa abujamro mutarif iyo mukhtalif buu dhexdoodii ku noqonaya markaan labadoodii isu eegno toddobadaa nin isagoon magacoodii shaacin ahayn oo toddobaduba ibnu cabaas wax kaba warinaya ayuu shucba wax ka wariya waa ishtibaah adag marka laakiin wuxuu ihi fa inahu haddaba shucba idaa adlaqahu hadduu magac suuradaa la idlaaqo fahuwa biljim waa nasr ibnu cimraan waa ka abu jamra ah abu xamsayaasha hadduu sheegayo uu raaciyaa wixii lagu garan lahaa ma magacoodii buu sheegaa laakiin iyadna waxaa la arkay misaalkuna inooguma sugan yahi isagoo abu xamse idlaaquu ninku abu xamse yaanoo abu jamra ahayn xadiid bal markaa muslim uu sheegay kolleyna abu xamsayaasha abu jamra saxiixayn buu inoogu sugan yahi laakiin abu xamsayaasha la sheegay ninkan keliya uu imika misaalka uu soo qaadayo ee cimran ibnu abi cabdalla markaas ninkaa keliya ayuunbaaba saxiixa muslim kagaba sugan riwaayo oo cimran ibnu abi cabda inta kale kuma sugna bukhaarina ninba kagama jiro abu xamsayaasha ninna kagama jiro laakiin abu jamra waa inoogu jira isagoo dee shucb iyo kayrkiiba kama warinayaan labada saxiixba ee muslimna ninkaa keliya ee misaalka xadiiska uu axmed iyo kaba soo naqlinayo bal masalan taas inooguma jiro sanadkiisa ayaa muslim kagaba sugan asaabicu kii toddobaad waa fi nisbati xaggii nisbada oo wuxuu yidhi kalamuriyi waaba nisbadii baa ishtibaah kaba imanaya ujeeddadu xaqi kaba imanaysaa wa lafdigii ama shaygu waa isku mid laakiin waxaan loo nisbaynaya mansuubiyileygay ku kala duwanyihin magac keliya weeye waa lafdi keliya oo nisbay ku wada imanayaan laakiin mansuubiyilayga kala duwan waa laba beledoo malaa magacii kuba kulmay uun midoo gees baa loo nisbeeyey bal markaa taasoo kale ama laba qabilo marka wuxu uhi qaala samcaaniyu samcaani wuxu uhi waa ina imaam macruufa maaha abu mudafari samcaanigii aynu hore usoo marnay halkii dee ruwaada iyo waxyaalahaasi qawaadicul adilaya lahaa bal ninka mar been sheega xadiidka rasuulka been sheegay riwaayadiisa inaan la aqbalaynin taa digrigiisaan kusoo marnay iyo halkii cancanadoo kaleo kaasi waa awowgii ninkani waa ninkii ansaab lahaa abu sacad haddii abu saciid idiin dhacdayna khada un bay noqone qaala samcaaniyu akharu culamaai dabristan dabristan waa magaalada dabristan la yidhaha culimadeeda intooda badani min aamuriha meel la yidhaha aamulu dabristan ayay ka soo jeedaan washuhira waxaana shuhuroobay binisbati nisbe ilaa aamuli jayxuun webigaa jayxuun la odhanayo aamushiisii oo meel kaleo iyadna aamul jayxuun la odhanayo waxaa kuba shuroobay in loo nisbeeyo cabdullahi bnu xamaadin sheikhulbukhaariyi bukhaari sheekhiisa wa khudia gef baa loo nisbeeyey abu caliyin alghassaaniyi waa ninkii taqyiid lmuhmal lahaa uma alqaadi ciyaadun isna mashaariq lanwaar fii qawli maa qowlkooda ay ku qowleen inahu ninkan cabdullahi bnu xamaad la yidhaha sheekha bukhaariyi mansuubun ilaa aamuli dabristan dabristan aamulkeeda loo nisbeeyey macnuu waxa weeyaan aamul dabristan iyo aamul jayxuun baa jirta culimo badani aamul aamuliyi marka la yidhaha waa aamul dabristan baa degaankoodu ahaa laakiin sheekhan bukhaari cabdullahi ibnu xamaad aamulu jayxuun weeye markaa qalad wuxuu kaba dhacay khasaani iyo qaadiciyaad oo ninkii bay ka dhigeen in aamul dabristan nisbadiisu ay tahay mana aha ee waa aamul jayxuun taasba weeye inahan markaa lafdigu waa mid keliya waxaa la kala duwan mansuubi ilayhigii baa kalaba duwan wa min dalika noocan waxaa kaba mid a alxanafiyu oo nisbatan ilaa bani xaniifata iyadoo reerkii dee macruufka iyo muslimat lkadaabi ay kaba dhasheen ama asxaabtii dee aan sooba qaadana qiimaha lahaa waxawy sumamat ibnu asar iyo reerkii ay kaba yimaadeen nisbe loo nisbeeyey iyo wa ila lmadhabi wa nisbatan ila lmadhabi oo labadiiba maxaa la odhanaya hadday madhabtay abu xaniife madhabtiisana alxanafiyu waa tan aan nidhaahnaba qolada hadday tahayna alxanafiyu de waana qiyaasku siduu ahaaun qiyaasku sidaasuu keenayay markay xaniifa wax loo nisbaynayo laakin wa kathiirun min almuxadisiina in badan oo muxadisiinta kamidi yansubuuna way nisbeeyaanoo ila madhabi markuu ninku madhabta yahay si ay labada u kala saaraan qabiilada iyo madhabta u kala saaraan maxay dhahaan xaniifiyun biziyaati ya ya bay ku ziyaadiyaan qiyaasna maaha oo lugadeeda carbeed ma keenayso ya-da in lagu ziyaadiyo laakiin waxaa ku xambaaray inay bal kala farqiyaan oo la kala garto ninka qolada loo nisbaynayo iyo ka madhabta loo nisbaynayo wawaafaqahum waxa waafaqay min anaxwiyiina qolada nuxaada waxaa kaba waafaqay ibnulambari iyo waxaa nin macruuf abubakr ibnulambari keliya oo isagu isaguna ku tegay sayde wuxuu leeyahy isagaa raacsanahay de isaguna nin luqaad naxwiinta naxwiintiiyo qoladaa lamid oo isxaggaasna waa hay imaambuu kuba ahaaye sababku isagu la jiraa buu leeyo kitaabkayga jamculjawaamic taasaan kuba doortay buu yihi xadiisna uu sheegaya lafdiga uu kuba yimi kitaabka jamculjawaamicuu sheegaya laba kitaabo labaduba qimo ama heer saraa oo magacan le ayuu leeyahy suyuudiyo midna waa jamculjawaamica xadiiska daimankana waa la madbuceeyey isagoo labaatan iyo mujalad iyo kaba badan dabcadan arkee masar loogu madbuceeya beryahan dambe kitaab kaloo jamculjawaamic la yidhaha naxwana waa leeyahay oo dee laakiin wuxuu ku sharxay kitaab aad u heer sareeya oo la yidhaha jumculhawaamic waanaba ducaysan yihin dee isaguba kaas bal markaa wuxuu leeyay jumculjawaamica intaa ku doortay jamculhawaamic waa sharaxa intii inoogu dambaysay uma ma wujida wuxuu inoo sheegayaan sidaan ku kala garanaynaa uma ma wujida wixii la helay min hada albaabi baabkan waa murtafiqa iyo muftara muftariqa hayra mubayinin kula caddeeye xaal aanu ahayn oo waxa weeyaan wixii caddayn laha kuulama socdo fa yucrafu waxaa lagu garanaya biraawi ninka bir ka warinaya haddii ay kala leeyihiin dee labada nin ay kala lahaayeen laba raawi awil marwiyi canhu ama se waxa weeyaan kan laga warinayo sheekhiisa lagu kala garanaya aw amase bibayaanihi caddayntiisa la caddeeyey fii dariiqin akhare sanad labaad uu kuma yimi isagoo abtirsiintiisii ama wuxuun laba caddeeyey taas baa laguba garanayaa bal wixii sharaxa iyo inahaasna waynu sii eegan doontaan almutashaabi wallah subxana wa tacala alam